dhallinyaradan ayaa ku midaysiin ururka Somali Youth Horizon ee ku shaqeeyaan horumarinta deegaanka iyo dhireenta iyo la dagaalanka balaastiga xeebaha iyo weliba ololo nadaafadeed oo ka sameeyna xeebta magaalada Boosaaso si loo horseedo qashinka iyo sida caafimaadka deegaanka dhibaato sankeeya ololahan ayaa dhallinyaradan waliba iyo kuwidana maalmoon dhammaan xaafado magaalada Boosaaso iyo xeebo islamarkaana bulshada siiyaan talooyin iyo kugu horseedo koran halista qashinka unkukooyi korta caafimaadka iyo deegaankaba waxaan soo ornay muddo hadda saddex afar isbuuca waan kula dagaalamayno balaastiga iyo bacaha xeebta iyo qashinka lasoo dhigayo xeebta runtii shaqo badan baan ka qabanay welina wax badan baa inoogu dhiman oo inoo hartay inaan ka qabanno bulshada xaafadahan dariska degan oo aaga gacayte oo ah runtii meel magaalada u ah santarkii magaalada oo qof walba boosaas soo booqda areadan gacayta iyo areadan buu soo booqanaya ama ishiisa ku dhacaysaa inay qashinka ka ilaaliyaan runtii waxyaalahan ku aragnay waxay waxyaalo badanoo sababi kara caafimaad darro sidoo kale nabaad guurka sababi kara xeebtii iyo noolihii ku noolaa dhalinyarta qodobka saddexaad inaan ka hadlano waa dhalinyarta oo ugu baaqayo inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada dhalinyarada boosaasood muddadanba waxa aan si isku xilqaan ka shaqaynaynay xeebaha magaalada boosaaso waxaa muhiim ah in aan wadankeena magaaladeena ka nadiifino khaasatan xeebaha waxyaabaha keenaya cudurada faafa sida caagadaha daasadaha iyo dhammaan qashinada halka ku sugan kuwaas oo sababi kara cudurada faafa waxaan ku wacyigelinayaa dhammaan bulshooyinka ku nool magaalada boosaaso qaybaheeda kala duwan sida dhalinyarada shacabka inay ka qayb qaataan barnaamijkan quruxda badan ee isku xaqaanka ay u istaagaan dhallinyaradan dhallinyarada inteena soo isxilqaamayaal ah waxaan waxa weeyaan naga go'day inaan dalkeena wax ku celinno oo aan waxa weeyaan ugu yaraan waxa weeyaan bal aan caagadahaas iyo qashinkaas aan meel ka qaadno bay-adeeni aan waxa weeyaan iyo deegaankii aan ka taxadarno aan waxa weeyaan wax u qabanno marka waxaan rajeynayaa insha allah bismillahi kariim inaad waxa weeye fariinteena meel dheer gaarsiin doontaan balastiga iyo waxa weeyaan musiibooyinka uu ku leeyahay deegaanka inaad ka hortegi doontaan dhiraynta ayaduna waxa weeyaan way dhinac socon doontaa insha allah biidnillahi kariim ololaha nadaafadeed ee walanqobadow arrimaha deegaanka iyo weliba wasakooyo xilla adduunkan dabaaldegay maalinta deegaanka adduunka kaasi oo bulshada caalamka lakaga wacyigeliyay inay korun qaadan caafimaadka deegaanka si lanka horseeda saameynta isbeddelka cimilada adduunka wakhtigan ka hay gaar ahaan soomaaliya